qaaradda Afrika oo ay ku nool yihiin ku dhowaad hal dhibic laba bilyan oo qof isla markaana ay ka dhex shaqeeyaan labatan iyo kow dhibic lix milyan oo gaadiid ah oo dibadda laga soo iibsaday ayaa imika markii ugu horeysay shirkado gaadiidka sameeya oo qaaradda Afrika laga leeyahay ay bilaabeen naqshadaynta iyo samaynta gaadiid hor leh oo ay shirkadahan ku hanweyn yihiin in ay sida kuwa kale ee dunida ay qaaradaha kale iyo Afrika gudaheedaba u iibgeeyaan xilli lagu wado in dadka heerka nolosha dhexe ee qaaraddu ay gaaraan ilaa iyo saddex boqol oo milyan oo qof inta u dhaxaysa labada kun iyo shan iyo tobanka ilaa iyo labada kun iyo toddoba iyo tobanka xeeldheerayaal u darosay gaadiidkan afrika lagu samaynayay waxa ay qabaan in sannadaha soo socda baabuurtani ay gaari doonaan badiya waddamada qaaradda afrika taasoo laga yaabo inay yarayso tiradii baabuurta ahayd ee ay qaaraddu dibadda ka soo iibsan jirtay